war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa lagu shaaciyey in dhakhaatiir iyo gaadiid hor leh maanta la geeyey garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho si looga hortago caabuqa covid nneteen arrintan ayaa timid kadib markii shalay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya ay fasaxday duulimaadyada caalamiga ah muddo ku siman laba casho waxaana war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka lagu sheegay in muddo afar iyo toban cashaah la karantiilayo dadka ka imanaya dalalka uu sida weyn u saameeyey xanuunka coronavirus halka muwaadiniinta ka yimaada dalalka kalena la siin doono talooyin caafimaad oo la xiriira xanuunkan dhinaca kale maamulka gobolka banaadir ayaa maanta daah furay olole ku aadin wacyigelinta cudurka covid nteen waxaana maamulka gobolka uu soo bandhigay gaadiid lagu xiray codbaahiyayaal kuwaasoo ku dhex wareegaya degmooyinka gobolka si dadweynaha looga digo khatarta uu leeyahay islamarkaana loo siiyo talooyin ku aadan dhinaca nadaafadda dadaalada la xiriira caabuqa coronavirus ay dowladda soomaaliya horay u qaaday ayaa waxaa ka mid ah in cisbitalka martiini ee magaalada muqdisho loo qorsheeyey inuu noqdo xarunta qaran ee hubinta badqabka dadweynaha halkaas oo loogu talagalay in lagu karantiilo dadka uu soo rito cudurka covid nteen waxaana jirta walwal badan oo dadka caasimadu ay ka qabaan xanuunkan iyadoo ilaa iminkana halkiis oo qura la xaqiijiyey xasan kaafi qoyste v o a muqdisho